beeralayda gobolka iyo guud ahaanba kuwa degmada afgooye waxay tahay mid aada u liidata oo ku xun maadaama dhibaatooyin fara badan oo xagga biyo la-aanta ay soo wajaheen waxaa xusid mudan in roobabka beerta ee waqtigiisu sii dhamaaday sidii la raban sidii la rabay aysan uga tegin guud ahaanba beeraha degmada afgooye waxaa sidoo kale markii labaad webiga biyihiisu ay yihiin kuwa hoos usii dhacay oo laga tilmaami karaba inuusan waxba ku jirin maadaama doomankii xitaa webigii laga saaray marka dhibaatooyin fara badan oo xagga wax soo saarka ayaa ka jira qaar ka mid a beeraleyda waxa ay sheegeen in dhibaatooyinkaasi ay jiraan sidoo kalena saameyn weyn ay u geysatay waxay sidoo kale sheegeen in dakli fara badan oo ay geliyeen beerahoodii haatanna aysan weli soo saarin biyihiina ay go-een marka waa dareemi karaysaa ayay sheegeen dhibaatooyinkaasi fara badan ee haatan soo wajahay beeraleyda oo sanadkan labada kun iyo lix iyo tobankii say dhammaanayana ay soo noqnoqdeen oo weliba dhibaatooyinkan beeraleyda oo saameyn u geystay waxyaabihii ay soo saari jireen oo caasimada muqdisho loo soo gelin jiray marka dhibaatooyinkaasi ayaa guud ahaanba ka jira degmada afgoy guud ahaanba gobolkan shabeellada hoose marka la eego dhibaatooyinka beeraleyda tahay inkastoo uusan jirin xiriir wanaagsan oo ka dhexeeya beeraleyda iyo guud ahaanba madaxda ee dhanka beeraha u qaabilsan oo aad dareemi karayso xaaladaha haatan lagu jiray beeraleyda oo dhibaatooyin fara badan iska haysto haddana mar weliba waxay jiraan baas ku aadan sidii arrimahan wax loogu qaban lahaa qaar ka mid a beeraleydu waxay sheegeen marna fara badan inay ku baateen in dhibaatadan iyagu haysta wax laga qabto ilaa haddana cid wax ka qabata aysan jirin laakiin waxay sheegeen in ilaahay ka rajeynayaan in dhibaatooyinka fara badan ilaahay ka saaro madaxda dhanka beeraha uqaabilsan ee dowladda koonfur galbeedna waxay sheegeen in ay wadaan dadaalo ku aadan sidii dhibaatooyin fara badan oo gobolkan ka jira iyo gobolada kale ee soomaaliya wax loogu qaban lahaa sida abaaraha iyo dhibaatooyinka kale ay haysta xorodhaqatada iyo beeraleyda ilaa haddana ma jirto wax gargaar ah oo ay soo gaarsiiyeen laakiin waxay sheegeen un in ay wax ka qaban doonaan ama ay wax u qaban doonaan dhibaatooyinka soo noqnoqday ee haysta beeraleyda iyo xorodha